waa tahay khiyaarta hawadaad nagala soconaysaa iyo halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka cdeer dotcom iyadoo shabakada wararka cdeer dotcom baryahanba u korgoleysay xaalada waxbarashada degmada ceegaaga u gaartay afartii sane lasoo dhaafay heerkii ugu wanaagsanaa ayaa degmada waxaa laga furay maxad lagu baranayo culunta shareecada islaamka iyo daraasaadka iyo weliba maadooyin kale oo diiniga maxadkaas oo hirgeliyeen qurba joogta degmada ceegaag u dhalatay gaar ahaan qurba joogta reer xaaji cali abukor haddaba maamulaha dugsigaasi maxadkaasi laga hirgeliyay degmada ceegaag sheekh maxamuud cabdi jaamac geed ayaa shabakada wararka ceeg dodka faahfaahin ayaa weydiisay in faahfaahin naga siiyo cidda maxadkan dhistay iyo weliba waxyaabaha maxadkan lagu baran doono
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sala allahu wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd maxadkan waxaa dhisay qaar kamid a jaaliyadda reer ceegaag ee dabadaha ku nool gaar ahaan qoyska reer cali abukor ayaa dhisay oo dhismihiisa isu xil saaray kadib markii ay soo baxday baahi loo qabo in la dhiso goob waxbarasho oo barashada culumta islaamka ah lagu lagu barto ama lagu maaragtay lagu fidiyo baahideedu markay soo baxday ayaa isu xil saareen qoyska reer cali abukor iyo isu xil saareen inay iyagu hawshaas u qumaan oo ma garanaysaa wax ka qabtaan waana ku guulaysteen oo ilaahay subxaana watacaala waa ku guuleeyey waxaanan ilahay uga baryanaa subxaana watacaala inuu ka ka abaalmariyo oo maarata yani jazo wanaagsan uu kaga abaalmariyo miisaankooda axsanaadkana uu ku daro marka maxadka waxaa dhisay maxadkan oo lagu magacaabo maxadka lagu magac daray maxadka xaaji cali abukar oo litaxfiid lqur'an wadaraasaat alislaamiya qur-aanka xifdintiisa iyo barashada diinta islaamka maxadka waxaa furitaankiisii ma uusan si rasmiya weli looma furin hase yeeshee maadaama aan weli la qalabaynin oo dhismihiisa uu dee dhawaan ahaa oo dad dhow oo sanadkan kamid a uu dhamaaday maarata yani bishii toddobaad ee sanadkan labada kun iyo tobanka baa maxadka dhismihiisa uu gabagaboobay waana saddex fasal weeye marka marka waxa weeye lama dhamays lama dhamaystirin qalab qalabayntiisii weli waa dhiman tahay maxay tahay marka sheekh maxamuud maadooyinka maxadkan cusub ee hadda dhismihiisu cusub yahay xarigga laga jaray ee aad sheegtay in ras inaan weli si rasmiya loo furin balse lagu shaqaynayo maxaa kamid a maadooyinka ardada iyo dadka dhiganaya maxadka ay ku baran doonaan
maadooyinka loogu talagalay in maxadkan lagu barto oo muhiimada waxa weeye ugu horeeya oo muhiimada koobaad la siinaya maadooyinka diiniga ah qaybahooda kala duwan hadday tahay culumta culumta shareecada islaamka dhammaantood maadooyinkooda kala duwan oo dhan baa loogu talagalay in lagu barto hadday tahay qur-aanka xifdintiisa hadday tahay maaragtay yani naxwadii hadday tahay oo carabiyada qaybaheeda kala duwan ama fanul edebka naxwada sarfiga balaagada maxay ahayd soy xagga axaadiista iyo culumteeda culum ulxadiidka iyo tafaasiirta iyo fiqhiga qaybihiisa kala duwan waxaa loogu talagalay madaahibka fiqhiga oo dhan in maarata yani lagu barto aan madhab keliya xoogga la saarin madaahibka madhabaha oo dhan maaragta muqararka insha allahu waxaan rajeyneynaa in muqararka uu noqdo xagga fiqiga markaan eegno inuu noqdo madaahibta fiqiga kala duwanba in maaragtay muqararka maxadka muqararkiisa lagu baranayo maadada fiqiga inuu noqdo marka waxaa loogu talagalay waxbarasho dhamaystiran oo xagga culumta shareecaadka iyo daraasaadka islaamiga ah waxaa kale oo iyadana insha allahu tacaala aan ku talagashanahay inkastoo aynu weli noo bilaabano dee sidaan sheegay maxadka weli uu ku jiro marxalad tamhiidi ah oo bilow ah oo magaranaysaa aan weli si rasmi ah oo aan loo loo furin marka waxaanu ku talagashanahay maadooyinkiisa inuu kamid noqdo maadooyinka maadiga ah oo sida xagga luqada ingiliishka iyo xisaabta sayniska maxaa yeetay iyo wixii kale ee maadooyinka kale ee lagu barto ee dar- madrasooyinka kale caadiga inay wax ka- een, aan wax kaga darno waan filaynaa laakiin xoogga waxaa la saari doonaa insha allahu tacaala maadooyinka diinigaas aan horeba u sheegay sheekh maxamuud adoo soo koobaya een, maxay tahay een, baahida een, maxadkan een, een, mar haddii maxadka aad tii si rasmiyo ayuu een, weli looma furin ma is leedahay baahi weyn ayuu ka dabooli karaa dhinaca waxbarashada degmada ceegaag oo een, waxbarashada haatan si xoogan degmada uga socoto
ha runtii baahi weyn baa uu ka dabooli karaa een, waana baahida loo aasaasay maxadkan een, baahi weyn oo waxbarashada tandiimiga ah een, waxbarashada saas een, een, laga warqababa horta xagga diinta waxay uqaybsataa mid tandiimi oo madaarista lagu bixiyey iyo mid maaragtay xalaqaada oo garanaysaa een, xagga yani masaajidada iyo meelaha lamida lagu daraaseeyo marka waxbarashadii xalaqaadka ah ee xagga diiniga aad ba ugu cusbay oo dee masaajidada masaajidka way ka socotaa waxbara- een, duruus kala guduwan oo xalaqaadka ah oo kulamo kala guduwan lagu akriyo marka meesha waxaa ka maqnayd waxbarashadii madaarista ee tandiimiga ahayd ee macnaha waxbarashada asaasiga ee rasmiga ah taas ayaa gebi ahaanba xagga marka la eego een, culumta shareecada islaamka ka maqnayd ee, deg- deegaankan agaag marka dee xubin weyn oo muhiim ahayd oo meesha ka maqnayd oo yaa oo lagu soo kordhiyey weeye een, ana mar labaad aan ugu hambalyeynayaa een, siyaasa ama magaranaysa qoojoogta ama dadka sida gaarka ah isaga xil saaray gaar ahaan een, qoyska een, Sheekh cali abukor ama ilmaha een, xaaji cali abukor een, waxaan kaloo ugu hambalyeynaya cid alla ciddii kale ee maaragta yani arrintaa gacan ka geysatay aad baan ugu hambalyeynayaa een, waxaan intaan raacsan lahaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya een, maxadku si aad muuqaalkiisa ka muuqata een, dee ma dhamaystirna xagga marka la eego qalabaynta waa wax qalabi ma dhex yaallo een, maxaa yeelay waxaa kale oo ka dhiman waxyaabo badan oo dee asaasi oo loo- loogama maarmaan ayaa ka dhiman oo sida maarata yani een, kadib biyaha loogu shubi lahaa een, musqulihii ee, dayrkii een, iyo wixii kale oo lamida ayaa ka dhiman marka een, waxaan iyadana aan barsanayaa oon een, in dee xil iska saaro oo maaragtay hawsha weli ma dhamaanin waa dee waa bilow fiican weeyaan oo marxalad wanaagsan oo la gaari wey laakiin in waxyaabaha u dhimana dee naloo dhamaystiro ayaan maaragtay yani aad iyo aad uxusnaya waana rajeynaya insha allahu tacaala sidii qaybtii horeba lagu guulaystay in wixii dambe dhamaystirana lagu guulaysan doona insha allahu tacaala waa tahay kaasi wuxuu ahaa maamulaha maxadka xaaji cala abukor sheekh maxamuud cabdi jaamac geed oo u waramayay shabakada wararka ceegaag dot com isagoo maxadkaasina dhowaan xarigga laga jaray oo degmada ceegaag si rasmiya looga furay iyadoo ardadaasi si kumeel gaar ah haatana maxadkaasi u bartay dhowaana laga yaabo in maxadkaasi qalabayntii iyo intii kalena dib lo isu raaciyo maamule aad ba mahadsan tahay
sidoo kale adaa mudan adaa mudan waxaan